bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan dadkana dhegaysanaya halkan waa reediyo dalsan waxaadna kusoo dhawaataan warka duure reediyo dalsan
saraakiisha maamulka jubbaland iyo howlgalka admis oo ka shiray amniga deegaanada maamulkaasi
maxkamadda ciidamada oo xukun ku riday xaaska hogaamiyihii daacishta soomaaliya
go-aankii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee la xiriiray isbaarooyinka in laga joojiyo gobol waa gobolka shabeellaha dhexe oo haatan noqday mid wax kama jiraan
abaaro saameeyey dadka iyo duunyada oo ku dhuftay qaybo ka mida gobolka gadow
wasiirka gaashaandhigga dalka jabuuti oo soo gaaray magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo guddoomiyey shirka bilaha ah ee agaasimayaasha wasaaradaha iyo maareeyaasha hay-adaha dowladda
wararka dibaddana waxaa ka mid ah dad ku dhintay toogasho ka dhacday koonfur afrika
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo isniina taariikhdu waxa ay ku beegan tahay soddonka bisha koowaad sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaay warka duhur haatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan aynu ku bilownay maxkamadda ciidamada ayaa xukun ku riday xaaska hogaamiyihii daacishta soomaaliya sida warbixinta warkan uu inoogu faahfaahinayay wariyaheena cabdulqaadir cusmaan maxkamadda ciidamada qalabka sidee ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta xukun adag ku riday fartuun cabdirashiid xuseen oo ahayd xaaska hogaamiyaha kooxda daacish ee soomaaliya kaasoo lagu magacaabi jiray cabdulqaadir muumin haweeneydan oo isticmaalaysay magacyo kala duwan sida faa'isa aasiya iyo faysa ayaa taariikhdu markay ahayd kow iyo labaatanka bisha saddexaad sanadkii laba kun labaiyo labaatan laga soo xiray gudaha degmada hilwaa ee gobolka banaadir iyada oo loo haysto ka mid ahaanshaha kooxda daacishta soomaaliya maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa shaaca waxay ka qaaday in fartuun ay daacish u qaabilsaneyd arrimaha isku gudbinta lacagaha sidoo kale waxaa lagu eedeeyey inay martigelin jirtay xubnaha kooxda daacish ee ku dhuumaalaysanaya magaalada muqdisho iyo kuwa cusub ay doonaya inay kooxda ku biiraan haweeneydan ayaa sidoo kale lagu helay inay xiriir uu kala dhexeeyey madaxii warbaahinta kooxda daacish ahaana isku xidhaha daacishta soomaaliya iyo tan kale ee caalamka ee bilaal al sunni kaasi oo toddobiyo labaatanka bishan aynu ku guda jirnay janawari lagu dilay howlgal ka dhacay dhulka buuraleyda ee gobolka bari waxa ay ahayd haatan xaaska horjoogaha daacish cabdulqaadir muumin waxawaa waxaa laysku baray teleefoonka laba kun todobiyo tobankii waa labada kun iyo tobankii xilliga uu uu al-shabaab uu ka tirsanaa ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sidaa waxaa kaloo ay maxkamaddu intaasi ay ku dartay in markaasi la guursaday haweeneydan iyada oo xiriir la leh waa inay guursatay aan yidhaahday hogaamiyaha islamarkaasina uu ka dhexeeyey xiriir si dhuumaalaysan ay ku joogtay magaalooyin ay ka mid tahay muqdisho iyo gaalkacyo ee soomaaliya xeraalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta loo soo wareejiyey eedeeda iyadoo nofembar baaris dheer lagu sameeyey dacwadda ugu dambeyntii maanta maxkamaddu fadhi ay yeelatay go-aan ay ka soo saartay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa fartuun cabdirashiid xuseen oo sideed sano xabsi ciidana ku xukuntay siduu ku dhawaaqay gaashaanle sare xasan cali nuur shuute oo ah guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida aada ayuu umahadsan yahay wariyaheenna waxaa kulan looga hadlay amniga gobolka jubbada hoose ee magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka u ahaa maamulka jubbaland ku yeeshay taliska booliiska gobolka jubbada hoose iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada admisa kulanka ayaa si gaar ah waxaa diiradda loogu saaray amase u dhex maray koox ka socotay ciidamada admis ee dalka itoobiya iyo sidoo kale saraakiisha ugu sareysa ciidamada booliiska jubbaland uu horkacayo taliyaha booliiska gobolka jubbada hoose sadiiq maxameda wadahadallada ayaa diiradda lagu saaray xaaladda nabadgelyo ee deegaanada jubbaland iyo dhinacyada iskaashiga si loo horumariyo amniga loona bilaabo howlgal ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisha labada dhinac ayaa isku raacay in la dardargeliyo howlgalka lagu xaqiijinayo amniga sidoo kalena la joojiyo wadashaqeynta ka dhexeysa ciidamada booliiska jubbaland iyo sidoo kale howlgalka waa in la joogteeyo wadashaqeynta ka dhaceysa ciidamada booliiska jubbaland iyo sidoo kale howlgalka midooda afrika ee admisa maalmihii lasoo dhaafay ayaa deegaanada jubbaland waxaa ka socday howlgallo ay wadeen ciidanka dowladda soomaaliya iyo sidoo kale kuwa daraawiishta jubbaland waxa ayna ku wareegsanayeen amase inta badan ay ka howlgalayeen deegaanada waa deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka jubbada hoose faahfaahinno dheeraada ayaa waxay kasoo baxayaan abaaro saameeyey dadka iyo duunyada oo ku dhuftay qeybo kamida gobolka gado wariyaheena cali aadan ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya abaaro saameyn ku yeeshay dad iyo duunyo ayaa ka taagan deegaano hoostaga gobolka gado waxaana lasoo sheegayaa in xaaladdu ay gaartay heer dhimasho ah abaaro dhowr sano jirsaday ayuu aadna u saameeyey dadka ku nool deegaanka gariley ee gobolka gado waxaana haatan lasoo sheegayaa in cudurro ay ka dilaaceen deegaanka waxaana soo taraya qayladhaanta kasoo yeereysa dadka deegaankaasi maamulka deegaankaasi ayaa sheegay inaysan helin gargaar wax u tari kara oo ilaa iyo haatan lasoo gaarsiiyey waxaana sidoo kale xirmay guud ahaanba waxyaabihii asaasiga u ahaa ee deegaankaasi uu lahaa deegaanka ama dadka deegaanka ee xaaladdu ay ku xun tahay ayaa sidoo kale sheegay inay soo duldageen qoysas kale oo la sheegay inay kasoo barakaceen al-shabaab taasi oo xaaladda sii adkeysay sida b b c da u sheegay maxamuud cabdilla warsame oo ah gudoomiyaha griley xoolihii deegaankaasi ayaa inta badan laaday ama ku laaday abaarta iyo biila-aanta jirta waxaana ay dalbadeen dadkaasi in lala soo gaaro gargaar bani-aadinimo markan haddii aynu fiirino iyadoo dhowaan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu soo saaray amaro culus oo ku aadan isbaarooyinka ayaa haatan gobolka shabeellaha dhexe waxaa laga soo sheegayaa in gebi ahaanba amarkaasi uu noqday mid waxkama jiraan ah waxaana soo tarayaa cabashada kasoo yeereysa gaadiidyada kala duwan ee ka howlgala inta u dhexeysa muqdisho iyo sidoo kale magaalada jowhar warbixintan waxaa ku eegaya waryaheena abuukar dayax nofembar shan iyo labaatankeedii sanadkii tegay ee laba kun labaiyo labaatan waxaa magaalo xeebeedka cadale ee gobolka shabeellaha dhexe ka soo baxay go-aan madaxweyne kaas oo gebi ahaanba lagu mamnuucay isbaarooyinka yaalay deegaano ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle iyo guud ahaan soomaaliya cadale maanta waxaan kaga dhawaajinaa nin isbaaro lagu soo qabtay oo qaaticu tariiq ah qof iigu imaan kara ma leh isugu imaamayno maba iska warsanayno mana ka hadlaynabo isugu imaamayno waxau ahay dariiqaa laga soo qabta asoo qoro la taagan khalaas waa dhammaatay yaan la daba kicin walaalahayo ninkaas sharciga iyo qaanuunka iyo dowladda ha loo daayo haddii si khalad ah soo meesha jidka iska gooynaayoon waxba oonin la qabtayna waa la hubinaa waana la sii daynaa haddii ay run ahaydoo jidka dhigtayna waxay dhigashadaasi leedahaa la marsiiha asna maslaxaddiisaa ku jirto deegaanka maslaxaddiisaa ku jirto dowladda maslaxaddeedaa ku jirta maanta ilaahay idankiis meeshaan go'aan cad oo masiiri ah oo ummaddu ay u begi doonto oo waddada nabad lagu mari doono oo gabdhuhu ay maxaanku idhahdaayy jidka nabad ku mari doonaan xaafadaha saacadday rabaan ay mari karaan oo suuq ay ka soo adeegi karaan cawo madow oo tii ari ilaalinaysa ay kalsooni cabsila'aan arigeeda ay ku ilaashanaysa ayaa noo soo socdo oo noo bilaabanayo noogana bilaabanayo go'aanka cawad aan gaarnay laakiin dagaal la'aan ma ahaanayo nimanka macagtoobay ee carab weyn caana baratay noqday ee jidka taagan bilaah calaykum ninkii qof muslina oo jidka ku safraayo oo sida hadda madaxweynuhu sheegay ilaahayba uu salaadii iyo soomkii iyo uu uga cudur daaray jidka u taagan ma ka xishoonaa shabaab intuu imaada beesa hadduu soo siiyo yidhaa hebelna soo dil xaggana fidna ka soo kici nabadoono hebelna soo dil uu yidhaahdo ma inuu ka xishoonaa idinla tahay
go-aankaas waxaa u riyaaqay shacabka soomaaliyeed iyo gaadiidleyda ku safra waddooyinka haba ugu badnaatee dowlad goboleedka hirshabelle kuwaas oo filayay naruuro iyo in laga baxay lacagihii sharci darrada iyo dilalkii ka dhacayay isbaarooyinka haddaba laba bilood kadib maxaa iska bedelay go-aankii madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud ee la xiriiray isbaarooyinka waxaa lasoo dhigay dhammaan isbaarooyinkii waxaana lagu qaadayaa lacago ka fara badan intii hore taas oo gaadiidleydu ay ku sheegeen in suuragal ay ka dhigi karto in hirshabeelle ay ka goodo gobolka banaadir intiisa kale annagu boqolkiiba sagaashan dhibaato badan oo badan oo badanaan ku qabnaa haddii aan amni helaynin oo mid aan u baahanno oon rabno isbaaradan oo ku qabnaa oo isbaarada daboonan hirshabeelle ka soo goostay cid iga fiiree ma leh lix milyan ay iga soo qaateen maahan baawarka gelshay uga jirtaa kontaroolkaas horrogso dhacawo daa'imo boqolo ku darsaa maad laba boqol kugeed waa saddex maad saddex kugeed waa afar maad afar kugeed waa shan maad shan kugeed waa lix xabadna kama bedeli kartid wallaahi intaan kuu tiriyey oon xamarka soo bilaabo oo aan kuu tiriyayo galgalata hadda ugu dambaysa lagu kordhiyey habeen hore oon caweybari u taagnayn galgalata kaligeed waxaa lagaa qaadaa laba milyan iyo lix boqol iyo konton galgalata kaligeed ceelcad waxaa lagaa qaadayaa lix milyan bacguduud waxaa lagaa qaadayaa lix boqol toddoba boqol raagaceelle lix boqol biyacadde lix boqol ceelbaraf lix boqol xamar dhexdiisa adiga waa un haddii laysku daro guud ahaan labaatan dolaroo ku baxee haddii seejada laga soo bilaabo ilaa magaalada laga soo dhammaado laakiin anagu mata hal dooray laba dooray saddex doolar baha aad taagantoo ku raraysaa lacag kaaga bilaabahe
intaasi aynu ka gudubna warbixintii oo inoo diyaariyo wariyeen abuukar dayax markaan haddii aynu fiirino ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxa uu guddoomiyey shirka bilaha ee agaasimayaasha wasaaradaha iyo maareeyayaasha hay-adaha dowladda ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre oo maanta shirkan guddoomiyey ayaa waxa uu sheegay muhiimadda uu shirkan leeyahay islamarkaana shirkan ayaa ah shir bilo ah
maalinta iyo maalintii waxa ka dambeeya aan fiirino markaad soo canaanateen oo dadkii la soo hadasheen oo wax badan waxaan jeclaan lahaa bal horta inaan ogaano isleeyahay waa progress fiican waxaan israjaynaynaa haddii ilaa idhaahdo in hadda boqolkiiba labaatan iyo lix baa kor loo kacay hal bil marka waxaan isleeyahay bishan soo socota intan in laba lagu dhufto maadaama aan anaga state building ku jirno institutioniskeenu ay dhismayaan wax walba definition saxa ma leh waxaa dhici kartaa meelo fara badan oo in laga wada shaqeeyo ay tahay inay jirto marka waxaan jeclaan lahaa in agaasimayaashu iyo dadka technicalka ahi ay ka shaqeeyaan in dadka isku shaqada ah ama meelaha hay-aduhu iska taataabtaan in ay wada shaqayn yeeshaan oo ay is ogolaadaan stabilizationka hadda aan ku dhawaaqaynay oo haddana ka hadli doontaan oo ay almost wasaaradaha inta faraha badan oo dhan ay ku lug leeyihiin marka haddii ay wasaaradii ay mid waliba ay island gaara intay samaysato ay dhahdo meeshan baan anigu isku waardiysanayaa waxayga shaqad ma noqonayso shaqadii ma qabanayso waana roolka xafiiskan markaa meesha inuu soo dhexgalay lagaa maarmaan ay tahay oo asagoo coordination uu samey la isugu imaado oo hadda inagu cusub waa arrinta climate changiga iyo environmentiga oo ayadaas taas taas oo ayadana intaan ka sii badan ay isugu tegayaan hay-adda ama wasaaradda environmentigu dhahdo aniga waxaan anigaa iska leh oo meeshaan aan la fadhiisanaya xaggee laadaysaa waxay qabanaysaa uu iska kooban yahay haddaynan biyihii haysan
markana haddii aynu fiirino wasiirka gaashaandhigga ee dalka jabuuti ayaa soo gaaray maantii magaalada muqdisho iyadoo garoonka diyaaradaha ee aadan cadde uu kusoo dhaweeyey dhigiisa dalka soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac waxaana wasiirkani oo ah wasiirka gaashaandhigga ee dalka jabuuti uu hordhac u yahay wufuud la filayo in maalmaha soo aadan ay soo gaaraan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kulanka kulan gaar ah ayay ku yeesheen garoonka diyaaradaha aadan cadde waxaana kulanka kadib warbaahinta la hadlay wasiirka dal- waa wasiirka gaashaandhigga dalka jabuuti iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur
alxamdulilaah tii hore maaha warka waan haynaa oo de ammaanku meel fiican buu socdaa waxaan u nimiday walaalayaal sidaad u garanaysiin waadna casumteen fadhigii admis oo ku saabsan sidee annagoo mid qudha ah oo gacan isku haysanna sidee baan al-shabaab sidee baan baan eh, ka guulaysannaa dhulka waa la baabi'iyey dad baa baabi'iyey dhulkan waa dhul soomaaliyeed maca alasaf ashadiid annagu reer jabuuti haddaan nahay dowladda madaxweynaha ugu horeeya gubernamanka iyo shacbigaba soomaaliya marka laga hayo way ooyaan marka laga hadlo way ooyaan parce que waxbaa naga maqan soomaaliya waa dhulkii gacanta naga qabtay berigii gumaysiga na- na hayay maanta doorkeenu weeyaan laakiin mid baan ii sheegayaa anugu wasiir gaashaandhigga mid si fiican u haysta taa waxa weeyaan madaxweynuhu kowdhe xukuumaddiisa labadhe shacbigiisa saddexdhe way sara joogaan hagaag dhegeystayaal guud ahaanna waxaan intaas jecelnahay inaynu kusoo gabagabeyno war waxay dalkii daafaca caalamka inaga soo gaaray oo aad ka dhageysaneysay radio dalsan idinkuna ad ku mahadsantihiin la socodka la jaanqaadka warka duuri radio dalsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel